wa waa dhab abriil laatanka saacada ugu dambeeyey waxaa dhacay dhowr shil baa ka dhacay somaliland ha uga sii darnaadaan shil maanta ka dhacay meel udhexeysa magaalada berbera laba gaari gaari basanjara iyo gaari xamuula isku dhaceen runtii dhaawac badanna waa jiraa dhimashaduna dhimasho badanna waa meesha way jirtaa waxaan jecela halkan inaan uga tacsiyadeeyo dhammaan dadkii eheladii dadkaa ku waxyeeloobay inuu ilaahay samir imaan ka siiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajeynaya inuu ilaahay u booga dhabeyo runtii imika intaan warkaanu hayno waxaa ku dhintay shilkaa lix nood lix qof baa ku dhintay dhaawacuna waa ilaa tobaneeyo waan gartay wasiir dabcan kan maanta un marka laga yimaado dee shalayna uu dhacay siaad aduna tilmaanta afar iyo labaatanka saacadood ee shilal kala duwan baa dhacay tirada guud marka laisu geeyo intay leegyihiin dadka ku waxyeeloobay tirada guud horta waxaan soo saarnaa warbixin saddex bilooda iyo warbixin lix bilooda iyo warbixin quarterly baan usoo saarnay sanadlaha marka iminka quarterkii ugu dambeeyey tiradu way badnayd ilaa sideed boqol oo qof baa wax ku noqday dhaawacyadaas iyo dhimashada iskugu jira oo dhibanayaala runtii waxaad moodaana somaliland inay maalimo maalinta ka dambeysa ay kusii badanayaan shilalka gaadiidku wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqada le nabadgelyada waddooyinka sida ciidanka booliskuna waxay ku dadaalayaan ba sidii loo xakameyn lahaa sababada sababaha iyo saad uga hawlgelaysaan waynu geli laakiin maxaa keena marka hore in shilalkan ay soo kordhaan oo ay yimaadaan oo ay san oo kale u bataan waxaanu waxaanu daraasadii ugu dambeysay waxaan ogaanay waa saddex sababood sababta koowaad waxa weeyaan waa gaadiidka laftiisa gaadiidkana soo iibsanaa somaliland la keenaa marka horeba waa gaadiid second hana oo laga keeno jaban gaadiidkaa marka horeba jaban waxay samey gaadiid ay wadadaba ka saareen offroad waxay yidhaahdaan kabaxa inaga gaadiidkaasa gaadiidino ah boqolkiiba maxaan oran karaa adu ilaa laba iyo sagaashan ilaa sagaashan gaadiidkeena waa gaadiid nooca ku yimaada marka hore waa tayada gaadiidka inoo imanaya waa gaadiid aada u gaboobay runtii sababta labaad waxa weya waa darawaliinta oo darawaliinta maha hadda darawaliin ma lihin laakiin inta badan waxaa adag sida gaadiidka loo kaxeynaya waa dad aqoontooda aad bay hooseysaa sababta saddexaadna waxa waxa weya inay ugu muhiimsana waa wadooyinka wadooyinkeenu aada u gaboobay oo markaa ayaa waxa laga god boolis bay yeelanayaan taasina sababta saddexaad weeyaan ilaa saddexaad sababood baanu ayaanu ku sameyn laakiin waxaa soo raaci kara xamuulka xaddaafka laftiisuna sabab buu ka yahay markaa saddexdaas sababood baa ugu muhiimsan waya sababo kalena way jiri karaan waya wasiir de sababihii waa tilmaantay waad ogaateen idinkaa mas-uuliyaddii haya oo dabcan gacanta ku haya de xilli kastana shilka u dhacaya saa ta haatan baad ka warramayso afar labaatankii saacadood ugu dambeeyey shilalkaasaa dhacay maxaa tallaabo qaadeen maanay ahayn inaad tallaabo qaadaan oo khatartaasi sa aad u dareensantihiin aad aad ka falcelisaan runtii waa waa su-aal fiican annaguna waxaanu ku dadaalayna inaanu tallaabo ka qaadno arrimahaas iyagaa wax nooga horeeya waxaanu ku dadaalnay inaanu wax ka qabanno saddexdaas sababood sababta koowaad waxaanu wasaaraddu imika muddadii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeysay ka shaqeynaysay inay sare u qaado waxa loo yaqaano ruksada wadista gaadiidka waxaanu lixda gobole waaweyn ee somaliland ka diyaarinaa imika tiimam iyo dad aqoon-yahanaa oo ku takhasusay sida loo baro ama dadka imtixaanka looga qaado waxaan ku sheegayaa tirada guud ee gashay muddadaas ilaa toddoba boqol oo qof in ka dhow boqolkiiba lixdan dadkaasi way way way failure bay noqdeen marka aad baan imtixaamad u adkaynay iyo nidaamka loo qaadanay darawaliinta ruksada darawalnimada waxaa kaloo aanu insha allahu tacaala imika muddadan soo socota laba shay muhiima inaanu somalilan ka suurtagelino mid waxa weeyaan waxa loo yaqaano baarista badqabka gaadiidka oo aanu ku dadaalayno waxa loo oran jiray motga inaan inaanu inaan dhis inaan inaan dhisno insha allah hadduu alla ka dhigo sidoo kale waxaan jecelahay inaanu xadidno speedka gaadiidka xawaaraha gaadiidka oo aanu qalab la idhahdo speed government aanu keenno waxaa kaloon insha allahu jecelahay inaanu xadidno xamuudka xadaafka ah oo insha allahu wiiladan soo socda ama bilahan soo socda waxaan jecelnahay inaanu inaanu inaan hawlgelino waxaa loo yaqaano weit bridgeski gaadiidka xamuudkooda sameynayay runtii qodobadaas waa qodobo imika waxna noo suurtagala inaan wax kaga qabano waxna imika aanu gacanta ku hayno laakiin wasiir badale in wax looga qabto in badan baa go-aanadaasoo kale lasoo saarayay waa laga hadlaa mar kasta khatarta waa laga hadlaa seed uga dhabaynaysaan inaan noqoninun macnaha wax laga hadlay oo la qorsheeyey laakiinse hirgelinteedii iyo ka dhabaynteedii taayada seed wax idinka macnaha hirgelaya ma tahay runtii waa mas-uuliyad anagana saaran sababto a waxa ilahay kastoga maanta waxaa dhacaya anaga ka mas-uula qofna mas-uuliyadiisa lama yidhaahdo ma dhabaynaysaa ilahay kastoga waa nagulama xisaabtamayaaba inaan mas-uuliyaddaa qaadno waxaan jecel lahay wixii itaal daro amba dhaqaalo daro naga dib nooga dhigta mooyaane waxaan ku raja weynaa insha allah hadduu alla ka dhigo sanadkan twenty nineteenka inaan arrimahaas oo dhan ay suurtagalaan